magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaadhka ah ee maamulka galmudug ugu yarahan saddex askari ayaa dhintay saddex kalena way dhaawacmeen kadib markii dagaal kooban uu dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya warbixintan waxaa gaalkacyo kasoo diray wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq
muranka gacanka hadal ka dhaliyey ee dhex maray ciidamada ka wada tirsan dowladda ayaa yimid markii qaar ka mid a ciidamadaasi la siiyey mushaar taasi oo keentay in ay ka gadoodaan kuwa kale oo aan mushaarka maanta la bixinayo helin guddoomiyaha cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan tootole oo la hadlay v o eda ayaa sheegaya in iskahorimaadka dhex maray ciidamada ka wada tirsan dowladda uu sababay dhimashada saddex askari tiro intaa la-egna ay ku dhaawacmeen waxa uu sidoo kale tilmaamay in isku dhaca dhex maray ciidamada uu ka dhashay mushaar bixin dhammaanta waxay ahayn ciidamada dagaalamay oo saddex markaa dhaawaca saddex jamaaciyadiinta militariga qaybta koob iyo labaatanaad ay ku dirsan yihiin saddex dhibatana qaybta koob iyo labaatanaad ay ku dirsan yihiin waxa dhanna ciidankay wada ahaayeen ciidanka qayb oo mushaarkooda joog iyo qayb aan mushaarkooda imaan oo weli liiskoodii aan la soo ansixin ayayna ahaayeen wax kale ma kala ahayn cabdullaahi cabdiraxmaan tootole ayaa sheegaya in wixii markan ka dambeeya ay ku dadaali doonaan sidii dhacdadan oo kale dib cadaado aysan ugu soo laaban haatanna xalka arrintaasi lagu jiro dee dowladda galmudugna dhammaantood ay hadda kuwa dowladda federaalka iyo kuwa kaleba ay la shaqeeyaan marka marka barnaamijkaasi dowladdan hadda aniga iga sarreyda u taallaa de anagu dadkaas hadda mas-uuliyiinta ku jiraan ka midnahay xalkoodana hadee mar kastaba waxbaa la saxaa oo hadda intaba way ka fiican tahay isku dhacyadanina waa dhammaan maayo ilaa mushaarada iyo waxa dhan ay soo dhamaystirmaan marka waa wax caadi waxaana waxa hadda anaga cadaada ay nagu cusub tahay maane wax meelaha kale maalin kasta ka dhaca waayo waa markii labaad oo ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya ay iskula dhacaan mishaar bixin gudaha magaalada cadaado ee xarunta u ah dowlad goboleedka galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
galab wanaagsan laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan